wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquulisaanka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamse maxamed yarow ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay tobabar ku saabsan taageeridda ololaha u qariimidda ilaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo habraaca sharci dejinta oo isuga qabanqaabisay wasaaradda haweenka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya tobabarka waxaa kasoo qayb galay ururka haweenka odayaasha dhaqanka culummada iyo bulshada kale waxa uuna tababarku noqon doonaa mid looga faa'iidey doono guud ahaan haweenka ku nool degmooyinka dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamse maxamed yarow oo daafurta tababarka ayaa ka warbixisay ujeedada tababarka haddii la ero shaqaalaha dowladda koonfur galbeed gabdho firfircoon yo iyadan ku dhex muuqda sida hadda dowlad goboleedyada kale way aaminsanaa inta injarin gabdho agaasimiyaal ah way ballanaa sidii gudoomiye hindiya horteen sheegtay gabdho oo agaasimiyaal ah agaasimiyaal guud ah golaha wasiirada waqtal xaadir wayba ka koobaya afar gabdhood oo lama wasiire lama wasiir ku-xigeenna ayaan fadhiyaa marka markii intaas u nahaysan sidaasoo kale xildhibaanada koonfur galbeed boqolkiiba ada tumishan yaa gabdho ku ah maasha allah majara state saas oo kale dowladda koonfur galbeed oo kale ahoo xubnaha gabdho ee saasun ku dhex muuqdaan deegaanadiyo mar lamaad iyo mar saddexaadan kuma hadnagay madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan maxamed cabdigare oo fursadooyinkaas barnaamijkun ma ka koobnaado doona degmada baydhabo keliya insha allah wayba deersii doonee dowladda koonfur galbeed gobolada iyo kale lamaada gobol kale insha allah deersii doona hoob ilaahay ah sidii xuquuqda haweenka markastio ka qaybgalka siyaasada iyo muhiimnan ah intio ku helo fadan migalka naftirshay hooba haween garab roogna garab mahaysa dhallinyaradan quruxda badan geelka inka fadhiyada kulisho hooyaha ku orakahen mise gabar xaasho ee ha ku orakahen hoo gabar maxaada fadna quruxdoo muwaalbada fadna kulamada oo la qobdow haddii magalley fadhiya iyo haddii gabdho ku dhex muuqdan iska quruxdoo ma ah way wada ogya marka isagana way siinfaraya gabdho quruxdo badan oo ururada iyo gabdho kale oo ah ku qaybgalayaasha barnaamijkun ah intii isun albaab walba garaacda lanjiif lanminshay filishay lan walankasheenaw male albaab walba intiisan garaacdan isan dadaal badan isan muujada way dareenay intii caqabado badan gabdhoo iyo horyaalan oo markii xilweydiyaayaan cabqaabado badan yoo la kulmaaya walaagasdan way la faday dulqaad inti lan lahaad haddana way la faday in mar walbaba sidii una walka saxa fadnay tobabarkan ayaa qayb ka ah tababara ay qabanayso wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo lagu qabanayo degmooyinka dowladgoboleedka koonfur galbeed loogana ku leeyahay sidii haweenku ay kaalin buuxda uga qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda maadaama dalka ay kusoo wajahan tahay doorasho qof iyo cod ah